dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in mar dhow ay bilaaban doonaan howlgallo ay si wada jir ah ay u qaadayaan ciidamada dowladda soomaaliya kuwa midooda afrika iyo ciidamo maraykan ah oo ku sugan gudaha soomaaliya hadalkani ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo mar uu shalay ka hadlayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya mana ahanin markii ugu horreysay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaal ka dhan ah xarakada al-shabaab waxaa soo socda joint operation oo amisom iyo s n a iyo qolada maraykanka ah ee iyagu naftigooda gacanta naga siiya dhinacyo badan aan wada geli doonno operation howlgallo marka howlgalladaasi waxay keeni doontaa inaan isku badanno bacdamaa ay tahay dee meeshii oo maalin walba u taagan inay shacabkeenna laayaan inaan is aragno maxaa yeele waxaan ognahay mar walba iyagu inay weerar soo qaadaan ay dadkeenna laayaan mar alla markay damcaanna ay weerar sameeyaan waxaa loo baahan yahay marka annagu inaan beddelno oo annagu aan noqono kuwii wax hujuumayay inaan noqonno wasaaradda difaaca ee dowladda maraykanka ah ayaa dhowaan shaacisay in ay joojisay taakuladii ay sii jirtay ciidamada milatariga soomaaliya wuxuuna madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sheegay in ciidamada soomaaliya ay wax kasto ay u baahan yihiin ay dowladdu dhabarka u ridan doonto balse loo baahan yahay in laga gudbo waxyaabaha musuq maasuqa ah ee ka dhex jira ciidamada wax badan waxaan ka hadalnay arrimaha musuq maasuqa oo dee mar walbaba si sahlah dushana looga tuuro oo wax alla wixii xumaata annagana la dul saaro marka arrimahaas musuqmaasuqana waxay noqotay runtii wax ceebah oo nalagu tilmaansado oo soo noqnoqda oo weliba hadda tii ugu dambaysay la leeyahay qaar ciidamadeena ka mid ah ee macaawanadii la siinayay in hakad la gelinayo waxaan idiin sheegayaa annaga inaan isku tashanno annagu inaan wax qabsanno dadkan ajnabiga ah oona taageeraya waa ku mahadsan yihiin ciidan geesiyiinaad tihiin waa soo halganteen wax kastoo noo laga sheego waxaa weeye dad u taagan dalkan difaaciisa oo diyaar u ah dalkan inay ka saaraan cadowgan ummadda soomaaliyed dhibaya intaas laakiin inay ku joogsato lama rabo waxaa la rabaa dadka na caawinaya inaan kalsooni gelinno yaa la rabaa waxaan caddeynayaa haddii wax hakad la geliyo annagu dowlad ahaan waxaan ku dadaalaynaa boqolkiiba shan boqol waxaan ku dadaalaynaa in hakadkaas la geliyey aysan qofna aysan si aysan taaban madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu si joogto ah ula socon doono dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dowladda soomaaliya isagoo oo inta badan sheegay inuu tegi doono wasaaradda gaashaandhigga afhayeenka ciidamada milatariga soomaaliya cabdulaahi iimaan ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu dhaqdhaqaaqan uu bilaabay ay qayb ka tahay sidii uu ula socon lahaa ciidamada maadaama uu sheegay inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada soomaaliya